bismillaahi araxmaani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdan madasha falanqaynta caaqidaada siyaasadda soomaaliya waxaa marti inoogu ah maanta madasha lixdanka oo aanu waraysi ka qaadi doonaa insha allah cabdulqaadir aadan jangeli oo ka mid ahaa ama dadkii kasoo shaqeeyey ama wax ka soo qabtay qarankii soomaaliyeed everboy cabdulqaadir hadda waxa weeye guddoomiyaha xisbiga hil qaran cabdulqaadir kusoo dhawow madasha lixdan waa mahadsan tahay xuseen waxaan rabnaa inaan maanta ku weydiino ama aan rabno inaan wax ka ogaano haddaanu nahay shacabka madasha lixdanka waxa weeye xaaladda adoo soo koobaya guud ee uu maraya dalka soomaaliya horta waa salaamantihiin kulligiin intay dhegaysanaysaa xaaladda dalka guud miday qofna ka qarsoon tahay ma aha waa uun xaalad aad moodid inay daalaadhacayso oo dal haddii madaxdiisu aysan shuruucda midda ugu sahlan xataa aysan fulinayn dee dalkaasu meel uu u socdaa ma jiro waa iska daba ka wareegahayaa maanta madaxdii ugu sarraysay saddexdii madax oo ugu sarraysay baa ka maqan tahay dalka dalka haddii madaxweynuhu ka dhoofo waxaa madaxweyne sii haya ra-iisulbaar ra-iisul baarlamaanka isagiina wuu ka maqan yahay sida aan maqlay dalka prime ministerkii iyo madaxweynihiina waxay isu raaceen istanbul turki marka waa ayaan darro aan weligeed soomaali ku dhicin ma aha keliya in dalkii burburay ee siyaasaddii baan ka burburnay caqligii baan ka burburnay nidaam dowladnimo oo dhan iyo sidii dawlad lagu dhiqi jiray oo dhan baa ka burbur waa hagaag adoo mahadsan cabdulqaadir maxay kula tahay dhacdadii maalinta dhaweyd ka dhacday garoonka jomo kenyatta ee dalka kenya kaasoo lagu xanibay madax uu horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya si sideed u arag ka xisbi ahaan iyo ka siyaasi ahaan waa nasiib darro hal waliba shilalka isbitaal lagu qalaa waxa weeyaan nin baarlamaanka yiri waa ku jiray oo arrintaa ka hadlahayay wuxuu yidhi lixdan kun baa ka shaqaysa soomaaliya oo shaqada ay qabtaanna dadka soomaalida ah ay qaban karaan hadda cilmi iyo caqli kale oo ay la yimaadeen aysan jirin lix kun lixdan kun oo kenyaana haddee markii lagu arko sidaa raba lagaa yeelayo oo dadka inta loo diro flix dad ah oo kenyaana oo lagu yidhaahaa shaqaale waad shaqaalaynaysid kuwii soomaalina shaqa inimahaya leedahay markii ciidamada kenya ay dalka soomaaliya meeshay rabaanna tagaan waxay rabaanna sameeyaan cidday rabaan dilaan cidday rabaan xidhaan aan madaxda soomaaliduna kaba hadlinba xataa inaysan yani waxa ugu yar oo qof madaxahu oo dalkiisa dhibaato loo geystay iyo dadkiisa oo intaas ayaguna shabaab baan la dagaalaynaa marka wax alla wixii shabaab baa lala dagaalahaya wax alla waxay ku dhinta ama maxaa wax ku soo gaaraan waa iska collateral damage ma aha qof waa iyo cid ka hadlaysaa iyo cid u hadlaysaa qof iska qaylqayliyo oo shacabahoo ama qofkii reerkiisa wax la yeelay oo qayliya qoyskiisii wax la yeelay oo ka qayliya mooyaane mar haddaan xukuumaddii soomaalidu aysan ka hadlayn taasay ay salka ku haysaa arrintaanu bahdiladaanuna midii ugu horreysay maaha anigu hadda ka hor madaxweynahaan arkay isagoo keligis iyo safiirkii al america ay werinto jiidanahayaan aeroboortka aan hal qof aysan dowladda kenya aysan ugu soo dirin hal qof oo xataa protocolka foreign ministerska foreign ministerka protocolka qofka u jooga xataa aysan usoo dirin marka waa arrin isaga socota soomaalida macno male soomaalidu waxay noogu fadhido prime ministerkooda madaxweynahoodu baarlamaankooda waxba nooguma fadhiyaan marka maxaan wakti isaga khasaarinayna waa hagaag waa hagaag cabdilqaadirow waxaa tidhi lixdan kun oo qof ayaa ninkii baarlamaanka uu sheegay in ay soomaaliya ka shaqeyn oo kenyatia waxaynu ognahay dad intaa leeg oo shaqaalaha oo dowladda soomaaliya u shaqeey inaysan jirin miyaysan noqonaynin ninka baarlamaanka inuu yahay nin iska hadlay oo wuxuu ku hadlayay aysan ay tahay arrinaan waxba waxba ka jirin waa dhici kartaa inuu exaggeration ku sameeyey oo soomaalidu nambarada aad baan ugu exaggeration ugu samaynaa sideedaba numberka bahalka la yidhaahda shaqa iskuma lihin laakiin indhihiisu xataa waa dhici kartaa inuusan statisticada sax ahayn laakiin indhihiisu waxay qabteen markuu hoteelada arko waxa ka shaqaynaya oo arko maxaa la yidhaahaa xaafishyada dowladda waxa ka shaqaynaya oo arka waxa dhismaha ka shaqaynhay oo qofku marka indhihiisu waxa ay qabteen yaa suurooda inuu maaragtay ku ku qiyaasay tirada intaa la eg waa hagaag waa hagaag haddaynu miyaysan qursiga ee kenya ku hayso madaxda soomaalida miyaysan ka iman karin qaxootiga badan ee ku bayhoofsan ama ee kenyaba hayso maya u malayn mayo qaxootigaasu waa waa ishuu kale kenyana iyadaa faa'iido ku qabta qaxootigaas kuwa dibadaha loo dhoofinayo oo nairobi looga yeero oo intaa kharajiyaadkaas uga baxaya nairobi inta xataa waddamadii jaarka ahaa laga keenaa oo safaaradda mathalan maraykan haddii loo soo qaadahayo safaaradda maraykan oo nairobi aa la keenaa haddii ay uganda ka imaanhayaan iyo haddii meela u dhowdhow ka imaanhayaan dalalka u dhowdhow iyo qaxootiga jooga xoolo badan oo tiro badan ayaa kenya ka soo gala shaqaalo badan ayaa ka soo gala marka u malayn mahayo inay arrintu xaggaas tahay ee dadnimo xumada iyo karti xumada raggan jooga ee madaxda kaca soomaaliya ayay ayay u jeedaan qofku hadduusan yac iska dhahayn ama iska ka hadlayn waxyaalaha uu kugu sameeya haddaadan ka hadli karin waa lagugu wadayaa marka halkaasaan u malaynayaa inay ka imaanayso waad ujeeday madaxweynahoo u sujuudahaya maxaa la yidhaahaa nimankii eelcaddo lagu dilay ee askarta ahaa dadkii siina aan ka hadlin wixii askarta kenyaanka oo ay ku sameeyeen marka waa waa taas weeye taasaa keenaysa waa hagaag halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka madasha falanqaynta faaqidaada siyaasadda waxaana marti noogu ah guddoomiyaha xisbiga hiil qaran cabdulqaadir aadan jangeli cabdulqaadir waxaad sheegtay oo kale in ay saddexdii mas-uul ugu sareeyey dalka ay ka maqan yihiin sharciyan ma ka maqnaan karaan dalka saddexdooda mas-uul may kama maqnaan karaan adduunkana waddan ay saa u dhacdaa ma jiro waxa weeye waa midii aan horay u eri oo burburku noogama dhicin dawladda iyo maaragtay infrastructurekii dawladda iyo institutionkii dawladda keliya noogama dhicin burburku wuxuu nooga dhacay siyaasadda dadka hogaaminaya inaysanba u qalmin inay siyaasadda hogaamiyaan waayo dibba u eegi mahayaan war arrintan dadka kalena wax ka baran mahayaan iyaguna dad wax yaqaana uma eka marka taa weeye mushkilada aan u lahaa burburku meel walbuu nooga dhac waa hagaag xisbiyan iyo shaksiyan wax kuqaybsiga awoodeed ama wax kuqaybsiga nidaamka loo yaqaano afar dhibic shan sidaad u aragtaa anigu nidaamkaas waagii la bilaabayba waa ka soo horjeed ilaa haddeerna midna anfacahaya maaha laakiin waxaa halkan yaalla wax kale dawladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadu wax kale oo bedela ma ay keenin one man one votena ma dhici karto oo waa already waa la sheegay waana u jeednaa inaysan dhici karin horeyna loogama shaqayn oo dawladdii dhexe anigu keligeed eedayn mayo dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhan kama ay shaqayn inay hirgasho one man one vote dowladda dhexe lama doodin cagajiblaynta hadda qaarkood sida puntland oo kale ay waddo waxay ahayd horey inay u samayso si arrintaa looga gudbo mana ay samayn saacaddii ugu dambaysay yaa nin walba boobso inta soo qaatay iyo yiri shirkaan aadahayaa madasha two thousand sixteen waa la suyin waa la dood wixii laga dooday ragba meel buu mariya qoloba meel bay marisa aan u codaynaa la yidhi afar saddex dowlad goboleed iyo dowladdii dhexe madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo ra-iisul baarlamaankii waxaa la isku raacay hadda aan ku dhaqanno four point five madaxweynaha puntland waa diiday hadde hadduu hadduu raba inuu diido horeybu shir kale inuu kasoo qayb gala maaha laakiin shir adduunka haddaad shir geshid oo shirkaa u geshid good faith oo shirkaa arrinta arrin laga doodo oo arrintii loo codeeyo waa ka baxay ma dhihi kartid waa sida golaha wasiirada golaha wasiirada nin baan arrin aaminsanay waa shirkii baad ka soo qayb gashay waa laga dooday waa loo codeeyey wixii saacaddaa ka bilowda haddii aanan xataa raalli ka ahayn oo adiga lagaa codbatay waa inaad arrintaas difaacdaa adug adaa ka mid noqonaya dadka difaacaya ee anigu arrintaa raalli kama ahayn ma dhihi karto maadaama aad ka badayrisay sharciga dalka iyo ku dhaqankiisa balse baarlamaanku waxa uu baasmareeyey ama uu uu ka gudbay ama uu banaanka soo dhigay sharciga asxaabaha asxa- asxaabta badan marka mm, xisbigaagu ma laga yaabaa inuu isku dayo bal in uu ka mid noqdo si sharciyana xisbiyada ka jira soomaaliya ha waa l- annaga xisbiga iga gudbeeya horta dibadda mooyaane xamar waa uu ka furan yahay xisbiyo kale oo badanna coalition baanu samaynaynay ilaa dhowr xisbi shan ilaa eh, toddoba xisbi ayaa coalition inaan samayno ay tahay Ah, waa hagaag shirka ka socda istanbul hadda maxaad is leedahay way kasoo bixi karaa
maxaa ka soo bixi lahaa shirka istanbul hadda waad ujeedaan haddaad musawirada aragtaan iyo dadka soomaalida halkaas loo kaxeeyey eh, dee waad yaabaysaa Eh, waxaa waxaa shirka loogu talagalay maalgashi in dalka lagu sameeyo dad waxaa la geeyey soomaaliya oo maalqabeena ah in waxa weeye xaggee la maalgashanaya marka dalka xaggee laga maalgashanaya baad is leedahay u malayn mahaya cidu inay hadda maalgelinayse ma- adigu deeq ma aqaan deeq yani dalka turkigu waa hadda dalka eh, deeqdoodu ay effective tahay oo la taaban kara wixii ay qabanayeen waxaana weeye eh, shacabka turkiga ayaa lacag u aruuriyey soomaaliya Eh, dowladda eh, turkiguna waa maamushaa xataa shirkan lagu qabanayo istanbul waxaanu ka jeclaan lahayn xamar in lagu qabto waayo lacagta ku baxaysa dadka soomaalidoo boqol gaarahaya oo diyuuradahooda iyo hoteeladooda iyo waxaas waxaa suuradood dowladda turkigu inay bixiso laakiin hadda dowladda khisladeeda ka bixin mayse lacagtii soomaalida loogu deeqay oo shacabka turkiga ugu deeqay ayaa laga bixinhayaa waa hagaag halka haddaan meesha su'aal kaa cusbitaal iyo lagu dhisi lahaa iyo maxaa la yidhaahaa weydiiyo- waa garta eh, eh, eh, mashruuc kale lagu lagu fulin lahaa halkaa haddaan su-aal kaa weydiiyo dowladda turkiga laftigeeda markay mashaariic ka fulinayso soomaaliya iyadaa timaado oo fulisa ma jirto ama ma abuurto wax la yidhaahdo ama loo yaqaan afka ingiriiska lagu yidhahdo income generated as ama meel dakhli laga dhalin karo si dadku ay shaqo uga helaan weli kamaysa sameynin soomaaliya marka iyada laftigeeda ma is leedahay iyadaa danaysanaysa mahane soomaaliya uma danaynayso waa dowladda turkiga waa mindi laba af leh Eh, dowladuhu sidoodaba markii deeq dal ay siiyaan waxay ku dadaalaan deeqdaas inay inteeda badan ayaga ku noqoto haddii wax la dhisahayo inay iyagu dhisaan oo number one inay si fiican iyo sidii loogu talagalay standardkii ay ugu talagaleen in lagu dhiso tan labaadna dadka dhisahaya oo skiiliskaas lahu oo mashruucaas samaynaya waxay leeyihiin ama ha ka ahaato daacad ha ka ahaato ama dadkaaga shaqasiin ha ka ahaato oo lacagtu ha kugu soo noqoto adiga ha ahaatee inay ayagu dadkooda fuliyaan Ah, waa hagaag waxaan muran iyo isuqaylin iyo iyo maaragta iska horimaad aan ka ahayn qurba joogta maxaad is leedahay dalkii waa laga qaban karaa oo maanta xaaladda uu ku jiro waa lagaga bedeli karaa qurba joog ahaan dee qurba joogtu inay iska daayaan wakti badan bay ku dhumiyaan arrimaha soomaaliya laakiin waktigaa badan oo ay ku dhumiyaan s- inteeda badan waxay ku salaysan tahay qabyaalad iyo annagoo reer hebela iyo annagoo ma garatay gobol hebela Eh, qalannimada qalannimada soomaaliya yacni in la wada dhiso oo laga fikero sidii loo dhisi lahaa loo iskama dhismayse dad baa dhisaya kuwa hadda joogana waa u jeednaa tabartooda Eh, in loo diyaar garoobo haddaadan xataa adigu aanan tegayn laakiin in laysku booriyo oo dadka lagula hadla warqalannimadii eh, maxaa la yidhaahaa haddaad xaafadaada aragto sar qurux badanoo laga ista laga dhisay inaad oo saraha war maaragtay sarahaan dhisanay ma- magaa tuulada iyadii saraha ka dhisan maaragtee sarana qaran ma dhisaan qaran waxaa dhisa dowlad macno leh inay timaaddo oo sartu waa iska imaanaysaaye horta dowladd inaa hesho haddii kale sidaasaa kenya madaxdaada u bahdilaynaysaa dhulkaaga loo gogoosanayaa dhibaatada ka socoto oo shabaab iyo cid kasta meeshii laga raadin lahaa in lala hadlo bal madaxda soomaalida nin weli ka hadlay ma maqasho war shabaab aan ula hadlano oo bal sidaan ula hadli lahayn iyo waxaa ka suuroobi kara aanu falankeed qabanno ma jiro wuxuu ku leeyahay waa ka baqayaayo etoobiya iyo kenya iyaa diidahaya iyo maraykan iyo maxay tahay waxaas dadka soomaalidu dhulkii soomaaliya weeye meesha lagu dagaalayo waa dhuuntaadii meesha dhibaatadu ka socotaa waa qarannimadaadii waxa sii suulahayaa waa inaad u istaagtaa oo adigu sidii ay kugu suuroobi karto sida waddamada kaleba waxa macaaridka ku ay ula hadlahayaan ula hadla dadkaaga halkani waa madasha lixdanka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha xisbiga hiil qaran oo inagu guwaabinaya inaan u hiilino qarankeennii soomaaliyeed cabdulqaadir ugu dambays adoona la dardaarmay maxaad is leedahay xaaladda soomaaliya way ku dambayn doontaa doorashada kadib two thousand sixteenka horta dee waa waa arrin ah saalaal soomaaliyana waaba dhib badan tahay madaxweyne hataa xasan sheekh inuu ma soo noqon doonaa baad is leedahay waxay ku xidhan tahay baarlamaankan haddii la bedelo oo baarlamaan cusub yimaado waxaa suurowda inuu soo noqdo laakiin baarlamaankan intuu joogo sooma noqon karo taadaashay waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdulqaadir aad iyo aad waa maadsanta